beertan guuni xaaladeeda guud aad bay u fiican tahay boqolkiiba boqol weeye wax dhiba kama taagno alxamdulilah waan barwaaqaysanahay webigan baanu iska daawanayna iyo difaaca iyaga oo waxa weeyaan aan ilaashanayno waa garta wararka aan helayna waxay sheegayaan in webiga xataa dhankiisa uu idinku soo fatahay oo hal wado bese idin furan tahay ciidamada dawladda oo keliyana meesha ay joogaan bal marka xaaladaasi sidee laftirkeeda cabsigelina idinkugu taama dhibaato haddaad nooga waranto walaal webigu inuu soo fatahay way jirtaa laakiin waxa weeye webigu jidka laamiga wuu banaan yahay meelo kale oo waxa weeye wadooyin kale oo macnaha waxa weeye banaan oo iyadana way jiraan waxa ilaahay kugu keena waxa weeye waa wax culaysa ma laha annagu meesha iyadii baan iska degannahay wax casha iyo wax dhiba iyo wax macnaha waxa weeye dhibaata oo macnaha waxa weeye biyahaasi aynu uhayaan ma jiraan alxamdulilah waan fiicannahay meesha iyadana iskaga sogonnahay wax dhibaatahana hadda ma taagno waa gartay warar ayaa sidoo kale waxay noo sheegayaan dhinaca kale in ciidamadii maraykanka ee ku sugnaa halkaas ee qaarkood tababarayaasha ahaa ay xerada soo baneeyeen saldhigga baarsanguuni ciidamada dawladda federaalka ee kooxdiina dhinacaasna aad joogtaan maxaa ka jira arrintaasi oo nooga faahfaahin karta
walaale baarsanguuni ciidamada federaalka qaybta afartan iyo saddexaad iyo ciidamada dawlad deegaanka jubbaland iyo kuwa maraykanka intaba waxa weye way joogaan way ku sugan yihiin degan yihiin wax meel lagu kacay ma jiraan wax horay ooga shishicdo mooyaane wax dib ooga laaban doona xitaa ma jiraan barnaamijyada macnaha qorshaysanka leegi waa garta bal waxaad iga warantaa marka tan iyo habeen hore qarxa markii uu dhacay isniidaaminta labada nin ay ku doonayso inay xerada kusoo galaan israsaaseen kadib ayaa dhacday xoogaa socota hadda xaalka iyo jawiga guud siduu idin yahay bal iyo deganaanshiyaha meesha walaale deganaanshaha meesha oka weeye boqol kiiba boqol way degan tahay nimankan argagixisada ah waxa weeye meelihii markii hore ay wax kasoo tuurtuuri jireen ciidamada yada ayaa mataqaana waxa weeye horey mataqaana waxa weeye difaaca naga dhaafay wax barabaleyna iyo wax dhib ah iyo wax ka jira maanta daarsanguuni ha yaraatee ma jirto waa gartay deegaanada idin dhow dhow ee xataa hoos yimaada degmada jamaame ilaa iyo soonkaas inta badan al-shabaab ayaga ayaa ku badan oo gacanta ku hayo marka arrintaasi caqabad intee la eg ayay ku tahay difaaciina jooga baarsanguuni
walaale wax caqabad ah oo wax caqabada oy nagu tahay ma jirto sababtoo ah waxa weeye nimankan argagaxsadii waa niman aad u tabar daran weeye dawladdii baa la dagaalamaysa beesha caalamka oo dhan baa la dagaalamaya nimankan waxa weeye dagaal yar oo ku dhufo oo ka dhaqaaqa weeye barnaamijka hadda u qorshaysan iyo gaari qarax lagu soo diyaariyey waxyaabahaasna waxa weeye haddii aad adigu ka diyaargarowdo wax culaysahoo ay kugu keenayso ma laha gaariga qaraxa ay soo diyaariyaan xogtiisa markii aan helno difaac baan usii diyaarinaynaa isaga oo meelihii loogu talagalay ausan soo gaarin ayaa la qarxinayaa weerar ay kugu soo qaadahayaana waxa weeye awood ciidanayna ma jiraan marka in laga diyaargaroobo oo lala dagaalamo intaan baa muhimka ah intiina waan u diyaargaroobnay insha allahu hadduu ilah yihahdo inkastoo dhowaan baarsanguuni aada gaarteen haddana muddo aada u dheer ayaa al-shabaab deegaanada jiinka webiga uu maro ee dhinaca jubbaland jubbada hoose iyo jubbada dhexeeda ay haysteen iyo deegaano fara badan oo la isu marmari karin marka maxaa idinkaga qorsheysan xataa in aad samaysaan maadaama muddo idinku qaato xataa inaad goshi gaartaan meelo kamid ah
walaale waxa weeye inaan soconno oo al-shabaab aan wadanka ka xoreyno jubbada hoose iyo jubbada dhexaba waa wax noo qorshaysan oo maamulka naga iyo waxa weeye dawladda jubbaland iyo waxa weeye dawladda dhexaba wax qorshaysan weeye haddii ilaa yidhaahdo inaan ka shaqeyno cadowga argagixisada ah ee dadka islaamka waxa weeye dhibaataynaya inaan ka xoreyno barnaamij noo qorshaysan oo dawladda xaggeeda ka qorshaysan weye ilaa goormo marka barnaamijkaas aad ii sheegayso ilaa goormaad rabtaan walaale walaale waktiga ay qaadanayso alla subxaana watacaala bay ku xiran tahay tallaabaqaadka xagga allay ku xiran tahay laakiin ficiliyan waxa noo qorshaysan waa nooca weeye inaan ka shaqeyno hawlgallo ballaaran oo degdega waxa weeye lagu qaado waa wax qorshaysan hadduu ilaah yidhaahdo waktiyo dhow waxaad maqli doontaa meelo kale goobo kale oo cusub oo fadhiyo u ahayd argagixishada oo gacanta ku dhigna hadduu ilaah yidhaahdo yaad maqli doontaa